wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed naxamuud cabdulla ayaa sheegay in dhowaan magaalada beledwanaag laga daafuri doono jaamacadda ummadda si ardayda sanad kasta ka baxa magaalada ay uga baaqsadaan inay waxbarasho u aadaan magaalada muqdisho jaamacadda ummadda ayaa si kumeel gaara ugu sii shaqayn doonta qeyb ka mid ah micadka tababarka magaalada beledweyne iyadoona la diyaariyey dhulkii laga dhisi lahaa sida uu sheegay wasiirka waxbarashada hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle
arrimihii jaamacadda meeradda iyo maxaanku rahda ugaaskaba qeyb fiicanay ka qaateen dhulkii jaamacadda laga samaynaya waa diyaarsan yahay waxaan sugaynaa kolley in naloo dhagax dhigo heer state iyo heer madaxweyne federaalba inay noo yimaadaan ay noo dhagax dhigaan inta ka horeysa waxaan rabnaa meesha tababarka macallimiinta in laba fasal xataa lagu sii bilaabo sanadkan oo aan xamar la aadin waxaan ognahay ardayda secondary ka soo baxda meesha oo ku xigta xamar waa hiiraan dugsiyada dhexe lix kun iyo sagaal boqol iyo tobanaan gashay halkan waxaan gashay kun iyo lix boqol kun iyo toddoba boqol dad ku dhow oo secondary-ga iyaga laftigoodu marka ma sahlana magaaladan waxay ahayd magaalo aqoonta loosoo doontay ahayd meel walba layskugu yimaado qaar ka mid a ardayda magaalada beledweyne ayaa radio beellow sheegay inay ku faraxsan yihiin in magaalada beledweyne laga hirgeliyey jaamacadda ummadda
runtii aad aan ugu faraxsanahay in maaragtay magaalada kusoo siyaado jaamacadda ummadda faracyaada magaalada laga furaayo waxaa waaye horumar weyn oo ay ku tiigsatay magaalada beledweyne gaar ahaan in bahda waxbarashada ay helaan jaamacad ummadda faraceeda ee magaalada beledweyne laga furaayo runtii ardayda ka baxaysa dugsiyada sare ee gobolka gaar ahaan dugsiyada sare ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay maaragtay dhib badan ku qabeen inay aadaan magaalooyin fogfog sida maaragtay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo dalka dibaddiisa inay aadaan taasoo baahi iyo dhibaato weyn oo xagga waxbarasho u qabeen darteed ay ku sababi jirtay waxaana rajaynayaa jaamacadda ummadda maadaama ay tahay jaamacad weyn jaamacad soomaaliya dhexdeeda magac iyo miisaanba ku leh fiirinayno inay noqon doonto jaamacad wax weyn ka bedesha aqoonta gobolka soo siyaadiso maaragtay dad badan oo aqoon leh tababaro kala gedisan iyo aqoonna soo siyaadin doonto hadduu allaha awoodda le ogolaado marka si weyn oo aad iyo aad u weyn ayaan aan usoo dhaweynaynaa jaamacadda in laga furo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan runtii waxaan soo dhaweynayaa jaamacadda ummadda qaybteeda magaalada tan beledweyne laga furaayo aad iyo aad aan usoo dhaweynayaa waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barta magaalada tan beledweyne door weyn ayay ka qaadan doontaa jaamacadda ummadda maxaa yeeley ardayda marka ay dhameeyaan fasalada fonforka waxay aadaan magaalada muqdisho magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya marka door muhiim ayay ka qaadan doontaa maadaama oo ardaygii magaalada beledweyne uu joogo jaamacadda ummadda hadduu gali lahay jaamacaddii ummaddii qaybteeda beledweyne la keenay halkaas ayuu tagi karaa marka door weyn ayay ka qaadan kartaa maadaama asagii safarga u galaayo oo xagga muqdisho u aadayo asigoo waalidkiisa waalidiintiisa la jaamacaddii inta ay tahay faraceeda magaalada beledweyne jaamacadda ummadda door weyn ayay ka qaadan kartaa marka inta ayuu isku diiwaangeli karaa jaamacadda ayuu tagi karaa waxaan u mahad celinayaa wasiirka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed dheere oo xil iska saaray in magaalada tan beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan jaamacadda ummadda halkaani ee faraceeda u keeno asaga ayaan u mahad celinayaa kun iyo koo jeerba wasiir waxaan ku leeyahay horumarka aad u samaysay magaalada beledweyne oo maadaama faraceeda magaalada beledweyne laga furayo jaamacadda ummadda aadaan kaaga mahad celinayaa kun iyo koo jeerba ugu horreyn magacayga waa cabdiraxmaan maxmed xasan waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barato magaalada beledweyne waxaan aad ugu faraxsanahay in jaamacadda ummadda magaalada beledweyne laga furo arrintaasi annaga waxay noo tahay arrin aad u dhiirigelinayso ardayda sanadahan ka baxaysa waxbarashada iyo kuwii hore oo waxbarashada kaga baaqday lacag la-aan saa ognahay arday badan waxaa jirto wax baratay jeclaan in waxbarashada jaamacadda bilaabaan waxay ardaydaas kaga baaqdeen lacagaha jaamacadda oo fiiga iska bixini waayeen qorshahan lagu doonaya jaamacadda ummadda looga furo magaalada beledweyne ayaa haddii uu hirgala dabooli doonaa baahidii ardayda gobolka hiiraan u aadi jiraan jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho